الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى ما أنت أي تهي قلب أحد أه بيس الجماد الآخير أي تهي لح سنة كهجرية يكون أفر بغل لباتين كدبابي وفخسن ميلادية ذا لغدا جولاي لغدا كل لحظة وحا كده أدونته معهد كان لي يراهدو معهد محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى ee ku yaallo magaalada muqdisho muxaadaro ciwaankeedu u yahay wasiya caama ama waana guud ahaaneed oo ku socoto ummadda islaamka ah ee soomaaliyeed waxaana si wada jir ah u soo wada jeedin doona fadiilatu shaykh addoctor cusmaan macalin maxamuud wa fadiilatu shaykh cabdulaahi jiiriyo atidoon wa fadiilatu shaykh cabdulaahi sheekh xaashi cabdi xafidahum allahu tacaala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت تجد الله يحليه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يحيي المؤمنين تفوق لبيستين waa uu ku gallabaystay oo nicmo weyn buu u galay markii uu rasuul dhexdooda ka soo saaray oo ayaga ka mid ah rasuulka acmaashiisa waxaa ka mid ah inuu aayadaha alle uu ku dul akriyo oo uu tahiro wixii xumaan ahaa oo qalbiga ku jiray oo uu shirkigu uu horeeyo iyo akhlaaqdii xumayda quluubta iyo sayi-aadkii kale maaragtay acmaasha daahirka ahayd inuu ka tahiro yaa alla uula soo diray oo camalkiisii ka mid ah kitaabkii iyo xikmaduu baraayaa oo sunnadii ah kitaabkana lama fahmi karo waan ognahay haddii aan sunnadii la fahmin oo aan lagu fasirin cimraan ibnu xuseyn yaa waxaa laga wariyey in in uu ku yidhi laa tuxadisuuna ila biqur'aan markaasuu wuxuu ku yidhi laa nabdi biاlqur'aani badalan walaakin nuriidu man huwa aclamu biاlqur'aani mina qur'aankii bedel ma rabno laakiin waxaan rabnaa qof qur'aankii naga cilmi badan warkaas waxaa iskale muqarif bn cabdillah bn shakiir warka cimraan ibn xuseyn macnihiisii saasoo kale u ahaa oo wuxuu ku yidhi ninkii su-aasha weydiiyey salaadu inay maaragtay shan tahay sayd ku ogaatay si annaga nagama aadan qaadan annaguna rasuulka sala allahu alay wasalam kama aanan qaadan jakada sida oo kale nifaabkeeda iyo xawlkeeda soo sunnadii maaragta lagama qaadanin marka wuxuu leeyahay wax fara badan yaan ognahay oo idinku ogeynina macnaha rasuulkan sal alla alay slam ka qaadanay welibana wax naga qaadataan waxaa ku xigay marka sunnadii rasuulka sala allah alay slam oo ku nifaaqan fahamkii saxaabada si ay diinkan u fahmeen haddii aanan marka u fahmin diinkan siday saxaabadu u fahmeen waan lumaynaa sababtoo ah ayagaa xaadiray oo joogay soo degitaankii qur-aanka iyo sunnadii rasuulka sala allahu aleyh alih wasalama dabaqaadii rasuulka sal slam qur-aanka dabaqayna iyagaa joogay iyagaa noo soo naqliyey diinka ayagaa naga yaqaana haddii aan nidhaa marka dad siman baan nahay oo ayagan rag bay ahayn anaguna rag baan nahay oosaan rabna u ijtihaadaynaa oo ijmaacoodii aan khilaafno shaki kuma jiro aan dalaal mubiin aan ku dhacnay qofkii saasoo kale yidhaahdo waa ka taabsoonahay inuu saxaabada yidhaahdaa waa nin aan islaamkii calaaqa la lahayn sababto waxa uu haystaa islaam noqon maayaa saa darteed qofku badbaado hadduu rabo waa inuu yidhaahdaa saxaabadu sunsi aayadda u fahmaayeen xadiiskan maxay ka fahmeen say islaamka u dabaqaayeen aayad bay si ku fasireen kuma banaan adiga waxay isku ijmaaceen inaad khilaafto ama aad tafsiirkooda aad ka baxdo xataa haddii ay dhacdo in laba qol isugu khilaafeen inaad qowl saddexaad ixjaasayso adiga waa keento kuma banaan sidoo kale waxaa lamid ah haddii taabiciinta ay wax isku waafaqaan ma kuu banaana in aada khilaafto haddii aqwaal ay isku khilaafaanna kuma banaana inaad ka dhexbaxdo aqwaashaas oo qawl kale aad keento aan maaragtay agteeda laga aqoonin marka saasa diinku uu ku xakufmaa oo uu ku dhowrmaa in la kala dhaxlo oo saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulkii diinkii ka dhaxleen taabiciintuna saxaabadii soo dhaxleen taabi taabiciintuna taabiciintii ka dhaxleen ilaa uu diinkana laga soo gaaray diinkeenu marka wuxuu ka kooban yahay nufuul manquulka oo lasoo naqliyey iyo nufuustaas kaamjir nufuustii sugnaata waxaa la rabaa fahamka la fahmaayana inuu sax yahay oo qofku uma banaana inuu nufuus iska soo arooriyo oo uu haddana ku fasiro ama uu kala baxo nufuustaas wax khilaafsan sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam iyo madaahibtii saxaabada iyo taabiciinta inuu soo darisiiyo oo inuu soo ixgaasiyo faham min cindihi ah laga aqbali maayo qofka nufuusta marka yarinteedii way dhammaatay bixamd illaah qur-aankan maaragtay rasuulka lagu soo dejiyey rasuulka sunasiisi wuu la dhammaaday sunnadiina rasuulka salasiisi way la dhammaatay laakiin naqlinteedu way socotay ilaa maaragtay quruuntii saddexda ahayd waa la tejiyey sunnadii marka maanta haddii qof wax ikhtiraacay yidhaahdo laga aqbali maayo oo dadkii ahlucilmiga ahaa way garanayaan waxa dagaal looga soo dara diinkan oo mawduucas marka maadaama nufuustu ay saas tahay maxkuumana ay tahay alla uu ballan qaaday in maaragtay uu xifdinaayo fahamkii saxda ahaana ummadda ka biximaayo laabudda waa in ummadda laga dhex helo dad kitaabkaas iyo sunnadaas si saxa u fahamsan oo sii alla raaliga ka ahaa u fahamsan dadkaasina waa dad la yaqaano ma aha dad majhuuliina maaha waa dadka ahluxadiidka ah iyagaa nusuusta biistaajiyadana ku dadaalay fahamkeeda in si faham si saxa loo fahmana ayadaa ku dadaalay xaquna kama dhexbaxo waxa ay isku waafaqsan yihiin waa xaqi oo maxd ah waxba uma duwan ijmaaci laakiin maadaama ay haystaan oo ay naqlinayaan kitaabkii sunnadii inay marka yidhaahdaan innagaa ku ijmaacnay haddaan ahlu xadiid nahay iyo aysan baahan sababta nusuusta ay ku toos u haystaan marka sheekh islaam tamiisna uu leeyahay xaqu ayada kama baxo haddii qofku marka uu ku dadaalo fahamkoodu ee iyuu kala dhexlaaye iyo wuxuu ijtihaad u baahan dadku ahalku u ahaa oo ku ijtihaadayo markaas joogay markii diinka laga qaato dadku waxay noqdaan dad dhowrsan oo aan baali ku dhicin laakiin qofku haddii diin diin diinkiisa ka kalaxiyo oo uu ka qaato qof aan ahal ahayn oo dadka ahlu cilmiga ahaa aysan tarsiinin oo aysan u qirin cilmi iyo faham waxay noqonaysaa inuu ku raaco baadi oo isaguna uu dhimo rasuulku sala allahu alayh ali wasalama xadiidkii saxiixa ahaa waakii ku yidhi in allaha laa yacbud alcilma intizaacan yantazichu min suduuri alculamaa walaakin yaqbiduhu biqabli alculamaa xata ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fatu'minuu faaftow bigayri cilmi fadalluu waadalluu alla cilmiga kuma qaaday buu leeyay rasuulku sala allahu alayh wasalam siibuu ka siibaayo quluubtii culammada quluubtii marka hore ku jiray laga siibi maayo laakiin cilmiga waxaa lagu qabdoodaa in culimmadii la qabdoodo culimmadii markii la waayo marka dadkii cilmiga kala dhexlaaya markii la waayo yaa dadkii waxay samaystaan dad madaxa madaxdaasi marka ku imaamka keliya maaha ama wax xukumaya keliya maaha qofkii su-aal la weydiiyo oo diin diin lagu xujaynaayo oo xalaal iyo xaaraan la weydiinaayo qofkaas madaxa laga dhigay darajo yaad siisa qofkaas wad u ogolaata sababtoo maqaam wuxuu istaagay ninkii alla jeclaa oo uu raalliga ka ahaa in sheeg aad leedahay wixii rasuulka sal lla slam lala soo diroo diin ahay oo xaq ahay in sheeg aad leedahay aan ku camal fala si aan janno u galo qofkaas marka darajo weyna gaadhiya waa ri'aasa lafteeda dadkaas marka aan cilmiga lahayn waxbaa la weydiiyaa markaasay jawaabaan cilmi la-aan bay jawaabaan sababta cilmiga aysan dhaxlin waa taariiqin ayaduna waa lumaan dadkuna waa lumiyaan lumidooda keliya marka dhibku ma noqonayo dadkaas in lumiyaanna dembigoodu waa xambaaraya oo qofkii loo fatwoodo ayadoon maaragtay masaladooda ka helin ama cilmiga aan loo lahayn dembigu wuxuu maaragtay siirayaa qofkii fatwooda iyadoo qofka su-aasha dadka weydiinayaan uu xilsaaran yahay oo ay waajib ku tahay inuu taxari sameeyo qofkii muntafib u ah inuu maaragtay jawaabo dadka ahli cilmiga ahaana ay imtixaaninayaan ay cilmi ku sheegayaan u ekaado muuqaalka dadka ahli diinka waa la istiraa meeshaan waxaa jiri jiray waayihii hore imaamada la duurto wadamada difaanad u saaray in laga saaro jimada jiban jiray imaamada waaweyn oo maaragtay cadabo dheer leh oo lagu kadsoomo qofki jarweynna waa la baxaa dharkii culamado kale labistaa cilmigana shukul kuma leh oo qofku wax lagu aamini karo ma aha diinka ilaa lagu aamini karo maaha ibnu qayim aljawriya kitaabkiisa la yidhaahdo kii uu fataawada uga sheekeyn lahaa alaam waqayim kitaabkaas wuxuu ku leeyahay sheekhu islaam ibn taymiya yaa dadka fatwoodo oo aan cilmiga lahayn ku injirin aada ugu adkayn jira runta wuxuu ahaa nin culamaa oo laga heelaysto oo dadkii markaas madaxda ahaana ay aada u qadariyaan dad cadow badan waa lahaa shaki male oo sunnadii khilaafsan laakiin maca daalika dadkii saltanada haysay way qadarin jireen oo ra'yigiisa way maaragtay ictiyaarin jireen saa darteed ixtisaabu ku samayn jiray dadka noocaas oo kale ah amar macruuf nahi can munkar macnaha samayn jiray wuxuu ka celi jiray fatwada ka celi jiray wariya adiga meel baysa ma taqaanin dadkima jawaabi karta xaqni weli ka joog uu dhihi markuu marka saas arrinkii maaragtay uu sameeyo dhowr jeer ku cecishaa marka ay ku qaybteen waxay yidhahdeen abucista calayna raqiiban maanagaan la kaas oo kale aw adiga muxtasibad ku taabado markaasuu wuxuu yidhi hadalkan marka aada u xasiba أيكون الخبازين والحدادين مكتسب ولا يكون على الفتوى مكتسب يعني ذلك مثلا الفورمين كلها قرأي يدك ديرها تشقي ما رأيتي في يدي نوحى ذلك صارنانا وقف مكتسب أوه هذه غير سمينا يعني خيانة كل شيء وكذلك فتوى المكتسب وضع منيا فتوى المرتبة ما في جيد إلى علي سبحانه ودين يعني haddii marka alqowl cala allahi bigayri cilmi oo meel ku faafo meeshaas in la halaago u dhawaanaysa sababto waa dembiyada waaweyn oo shirkiga xataa alla uu ka hormariyo sababtoo shirkiga laftiisa wuxuu yahay alqowl cala allah bigayri cilmi waxaan jirin qofku uxujo u haysanin uu sheegayo u leeyahy maaragtay qofkaasa markan cibaado mudan cibaadadana ma mudna marka dadka ahlu cilmiga saas ugu baraarugsanaayeen fatwada ilaalinteeda iyo maaragtay dhowrinteeda waxaa marka dadkii salood cilmigaa looga baahan yahay inay cilmiga meelihii injir ay ka raadtaan dadka ahalka u ah ay ka raadtaan kuna sabraan cilmigii sabar buu u baahan yahay haddaadan ku sabrin dhibaatada aad kala kulmayso ku guulaysan mayso cilmi marka waxaa dhacaysa haddaadan ilaahay ka cabsanaynin in shahwa ku qaado oo madaxtinimo jacaylkii wax noocaas oo kale ku qaado waa tira maadaama aan muddo xooga ku mashquulsanaa khalaas anugu ehel baan ahay waan issoo kalaa marka mararka qaarkoodna qofku ay dhacdo masaa'ilku waa kale waaweyn yihiin masaa'il waaweyn inuu isfardo oo sida kii jimaadu ku saabsanayd oo kale sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almacallimi kitaabkiisa alcibaada wuxuu leeyahay dadka muftiinta ah waxa caadadooda ah haddii loo keeno mas'alo ay ku jirto dadka qudaada ah uu leeyahay haddii loo keeno masale ay ku jirto iid gaadintiis taxari ziyaadaan iyo dadaal ziyaadahay sameeyaan waa iska huriyaan si adeex loogu sababta iidka gaadintiis waa wax weyn wax saalan maaha maantana waxaan aragnaa iidka in la gaadinaayo ayadoon maaragtay aan xataa fatwo iyo dan laga lahayn iyo qadaa doona oo iska noqoto maaragtay saqamo iyo sidii uu durhabeen jirgin jireen oo kale in iidka loo gaadiyo taas waana sii bar xasan basri baa waxaa laga wariyey inuu yihi utlub lcilma alaban laa taduru bilcibaada cilmiga dalba wuu leeyahay alab aadamiheynin cibaadada alkuwaaj watlub lcibaadata alaban laa taduru bilcilmi cibaadadiina dalba طلب aan tijaarsiinaynin cilmi dayacdo ina qowman buu leeyahay markaa qoladaa طalabu اlcilma طalabu اlcibaada wa taraku اlcilma xataa xamaluu calى ummati maxamed sal اllah alay wasalam asfayo qolaa cibaadada dalabta buu leeyahay cibaadada marka magacay doonta ha laca noqoto quraan akhriskiibuu ku dadaala salaadiibuu ku dadaala zakadiibuu ku dadaala jihaadkiibuu ku dadaala uu jecel yahay laakiin wax ma baran xalaashii xaraamkii masaaishaad ku tacalluqday ma kala yaqaano dad ahalana kama qaadanin dadki noocaas oo kale ama cibaadada ku dadaalay buu leeyahay oo cilmiga ay ka tageen xataa kharajuu calaa ummati muxamadin sal lla asyaafihim subteedii ula soo bixin ummati muxamed markaasay la galeen oo arrinta rasuulka sal sl wuxuu ku sheegay inaysan cilmi lahayn yaqra'uuna alqur'aana buu yidhi laa yujaawizu xanaajirahum qur-aanka bay akrinaayaan farxamahooda ma dhaafo hoos ma daajego sababtoo faham male wixii wax lagu fahmi lahaa waa ku maqan yihin oo sunnadii waxay leeyihin wax mujmalka qur-aanka caddaynaya moogiyo wax kale ma aragtay ka qaadan mayno saxaabadiina qaar badanoo kamida wada ka fiiriyaan cusmaan iyo cali iyo intii kaloo dhan waa ka fiiriya waxba sooma haray iyo diinka qaadaan marka marka waxay noqotay inay diinka aada uga fogaadaan oo ay aada ugu dadaalaan dadka muslimkaa diinkiisaayi ayagoo cibaado ka wado oo alle u dhawaaday dadka noocaasoo kale rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wali wasalama yamruquuna min alislaami kama yamruqu samu min aramiy islaamkiibay ka siidanayaan oo ka baxaayaan sida sida ballaarku uga baxdo wixii lagu geli oo ugaarka ah markaasa lagu fakinaayo leeyahay dhiiggii wax maku haaray oo dhiiggii wax maarata ma raaceen ama ufii wax noocaas oo kale ah geedka ka bax geedii macnaha qudabkeedii fiishkeedii waa arrin khatara marka dadkaas waxaa laisku khilaafa islaamnimadeeda muslimka gaalada isku khilaafa maxaa keenay ayagoo cibaado badan oo maarata naga salaad qurxoon oo maarata naga qur-aan akhris badan in haddana laisku khilaafo ma musliman mise waa gaalo maxaa keenay dad muslima oo aan gaalo ahayn ay yidhaahdeen waa gaalo diinta muslimkana waa banaystaan arrinkaas marka waa arrin cabsi mudan oo iska ilaalin mudan un aad looga fiirsado u baahan mararka qaarkood qofku waxaa dhici karta inuu isku waajibiyo waxaan alla ku waajibiyey oo marka uu galo waxbi diinkiisa uu ku halaagsan taasina ma fiicna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsahu qofka mu'minkaa maatan uma aha umana habboona inuu naftiisa duliyo markaasuu waxay yidhaahdeen kayfa yudillu nafsahu see naftiisu u dilleeyaa bay yidhahdeen markaasuu wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalama yatacaradu min albalaa'i lima laa yuqiiq bale xaggeedu wuxuu uga baxaa waxaan awoodi lahayn inkaaru munkarka oo kale wixaan awood loolahayn ama ay ka rafid maayaan munkarka sii badan in inkaarka noocaas kale la sameeyo ma inkaaru munkarkii haddii ku gaarsiinaayo in dhiig la daadiyo imaam xarmeyn uu leeyahay rubuط amri bisulطaan buu leeyahay ninkii madaxda ahaa ee arrinka lagu xiraa qof walba iskuma samayn karo awoodeysowo cabdilqaahir baqdaadi wuxuu leeyahay kitaabkiisa maaragtay usuldiin maruu maaragtay murtadka uu ka hadlaayey wuxuu leeyahay murtadka waxaa xukunka ku oogi kara ama ciqaabka ku oogi kara ninka imaamka ah oo muslimka ah qof kasta ma furno sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa mukhtasar fataawa almusriya wuxuu ku leeyahay ma u banaana qofku inuu yidhaahdo maaragtay hebel waa gaalooda diigiisuna waa ii banaanya arrinka hadduu saasoo kale yahay wix noocaasoo kalaa ama rijada umuura noocaasoo kalaa ninka madaxdaadii ku xirantaa buu leeyahay wailaa waxaa dhici lahayd qofku inuu qofka kale ku yidhaahdo qofkan waa rijooday qofku isku dila markaas wuxuu ku cilaynaa sababuu ka dhigaa waa rijooday buu leey diinkuu ka baxay marka fasaada ka dhalanaya caam waxay noqonaysaa qof walba qof kale inuu iska banaystay noqonaysaa dadku wax kale celinaayo mara arrinka noocaasoo kale marka ninkii madaxda ahaa sultaankii yaa lagu xiraa yuu leeyahay si macnaha fasaad uu kama dhicin marka walaalayaal rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu nagu tirtirsiiyey jihaadkii gaalada inaan la jihaadno oo aan la dartiisii la jihaadno haddii aan awood u leeno qur-aankan aad bay aayadaha jihaadku ugu badan yihin waxaa dhinac yaalla oo la socda aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan oo mutawaatir ah ee naga reebaysa diinkii muslimka waa laba kifo miisaan saxa inuu socdaa rabaa marka مما وحاوى جاري هدان أول الله أنها والدي هذينا وانكو دلالنا أجر بلان بان كرا دينينا مرة قار كدوا أفرد كفاية مرة قار كدوا أفرد بين مغلان لكن ما عادنا أسعلا وآد آد ورسولك صلى الله عليه وسلم وقد دلالة وانا الدرد عرمي وحديث من أي شيء حديث متواتر عنه القرآن كل سنة يوسف شكله في الجريم يجب أن يسلم لا ترجعوا بعدي كفارا بقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين جهالة عن قميل يقول لي جهالة مسلم بلا مسلم مسلم بلا مسلم ومسلم بكلا ولا يسلم ما هي بلا ما هم من يجري يطلب كل من يجعل بعض الجهالة أمر كفار ثلاثين جهالة عن قميل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدع كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أجر دار ما يضرب بعضكم رقاب بعض وقارتين قارتك له وقارتك جينا وعن رسولك صلى الله عليه وسلم قصدنا فيه من يري لن يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما في البخاري يقول قد تقول انت كذب ما يوافق من هو سنية دين فيه وأعمال سوء الثمانين آية وما عرف الجنة في الجلاية أما الدرجات اللي كنت أصلا كان الجنة بدأ هذا هداها من دينك حارانا أو تتبع تجير ما يلي ما عرف أنه تحجي تواسعنيه وسنية مرة تواسعنيه وضعبائك هذا الجنة اسمه رسول الله وحكى رسولك صلى الله عليه وسلم شيخ مسلم كتاب من حمل عليه السلاح فليس منا قف أنه هب وقعت ونقول الدجالم عليه نجمد ما عنه رجف أرن علم الرسول صلى الله عليه وسلم كابر النقل أي من أسيره جنة جل وقال له ليه وأرن آب لبغل شيخ مسلم حاكى له كل جرسي حديث في إسلام بن زيد oo maaragtay nin dagaalka ku jira nin gaar ah markii hore dagaalka ku jiray oo islaam markaas ku jiray markaas maaragtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam arintii sheegay rasuulku sallallahu aad buu ugu adkeeyay arintii ee saa markii inta inta way ku dambeeyay in jilbi ku jiray saadina uu qaas oo taqaanaan in jihaadka laga badin oo ninkii iraq furtay ah waxa jihaad uu yahay yaqaanay yaa kuwa marka u yimaadeen فوحي يلاهدين ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة إليه مدهن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فقالنا إلهي كفتنا كبيرا فتنة صاروا بس شك مكسوهين قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة قال يرجي أن تجنجل ورجي جهة فهم تنوع وأن مارس دوالمين إليها إلى فتن إيجيش لكن أرجع إلى دكتور سلسة أتانا صاحبية آتيهين وعرف إنه دوالنتين يكتب ما يوضعه ومثل لكن في كدوالان تذكر رسول الله وهو كله جريت هذه الوقات في الحديث ذات والله أنا لا أقتل أحدا حتى يقتله فارة الجن بقيم دين هو أسامة القول أسامة الدين فسوى جرنا أي وقت للمدير يسيره أرنك مارسة ودك تري يجرنا أي مركة محمد يهنان مارسة مثل يجيك في الجنة marka haddii fitan ay dhacaan dadka muslimiinta dhexdooda waxaa waajib nagu ah axaadiista mutawaatirkaahayna ay ku saysaa inaan ka joogsan oo aanan ka qaybgelin aan aniga qaybgelin taageero qalbi oo qalbiga ilahi waa qaanacana waana maaragtay laisku xisaabina waa inaan meedad kala qaybgelin waa inaanan maal kala qaybgelin sidii maaragtay kutubta caqiidada noogu dhignay axaadiistuna ay tusinaysay in laga fogaado fitankii caqiidada ahlusunnada waa ahlusunnada waxaa lagu yaqaanaa annahum laa yarawna sayfa cala lumma ummadda kama ictiqaadsana dhiigooda inuu bannaanyay yaa arrintaa ictiqaadsan waxaa ictiqaadsan nimanka la yidhaha khawaarijta iyo nimanka la yidhaha muctasilada khawaarijta arrinkooda waa cad yahay oo dadkii maaragtay kabaa'irta sameeye waa gaalay leeyihiin oo waan aragnay saxaabay badankoodba way tafsiiriyeen dadkii kalena iska dhaafaya daladeedu imtixaankooduna muddo dheeray socday oo ma joogsanin mararka qaarkood manaaqiq waaweyn qabsan jireen oo umadda cadaabi jireen nimanka khawaarijta marka kuwa la yaqaana ee xaalkooda waa cadiya nimanka muxjirayana sidoo kale usuusheeda shantaa waxaa ka mid a alcamru bilmacruuf annahyi can ilmunkar oo laga wado ninkii madaxda muslimka ah in lagu furuujo lala dagaamado marka hum yarawna sayfa cala ummaka yaada laakiin waxay yidhahdaan badanaa oo ahdaan awood leena dan awood leena siyaasta dhulka waa dhex gelayna laakiin ahlu sunnada dadka ahlu xadiidka la yidhaah iyo xataa ashaacirada sida sheekh islam timi uu kasoo naqlinaayo mana aynu kana adkay qaadano umma sagaalka lagu baraarugsanaa in ummadda dhiiggeeda uu bannaan yahay ma aaminsana walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay in jimaada muslimiinta qiimaha ay leedahay la siiyo dembiyada waaweyna lagu dhacaayo ee aan cuquubka ku mudanayno oo ilaahay uu noogu aroonayo ay ka mid tahay dhiigga in dhiigku la qaadinayo maaha wax saalan waxaa dhici karta ee dadkii guulaysanayay dadkii xumrada cagaayay wax noocaasa kale inay aada noola weynaadaan oo aan ilaa waxa adduunka la soo waxaa saa darteed dadka talabada cilmiga ah arrintaas waa inay qiimeeyaan oo waa caqiido ahlu sunno waa qofkii marka ahlu sunno arrintaas ku khilaafaana tan hay manzilatu manziladiisu waa tigaysa haddii marka hore xataa fiicnaa waxaa la sheegay kutubta talaadiinta aad ku arkaysaa yasaar oo taabici ahaa waxay yidhaahdaan xabiibakri kale u ahaa bay yidhahdaan xagga cilmiga iyo maarata qiimaha uu leeyahay iyo wadniga ummad dhexeeda ku leeyahay xataa dakala fi lfitna fasakatat manzilatun tarbiisu markaasi dhacay markuu fitnadu uu ka qayb qaatay marka waxaa loo baahan yahay noocaas oo kale inaysan noqonin arrin agteena ka sahlan oo aan fududaysano oo sidii biyaha lacadaayoo kale laga dhigo dhiigga muslimka waxaa kaloo loo baahan yahay inaan ogaano dadka talabato cilmiga ah waxaa dhici karta in lagu kasoomo arrintaas rasuulku sala allahu alayh ali wasalama sida xadiis saxiixaynka ku jiray cabdiraxmaan ibnu samura wuxuu ku yidhi laa tas'alnii maara fainaka in ucطitaha can mas'alatin usilta ilayha wain ucطitaha can gayri mas'alatin ucinta calayha wuxuu leeyahy rasuulku sal alla alay slam cabdiraxmaanow haweydiin waxa madaxtinimada la yidhaaha in madax hadduu meesha joogo madaxa dhici karta in lagu kasoomo arrintaas rasuulku sal adoon weydiisanin oo ummadda muslimkaah ay kuu garato oo arrinkaada uu suuro ku yimaado wuxuu leeyahay rasuulku sal ly sl waa lagugu kaalmeeya kaalma helaysaan wain uctiitaa can mas'alatin ukiisa ilayha laakiin haddii madaxtinimada lagu dhiibo weydiisasho aada weydiisatay waa laguu kala saartaa oo adoon wiiloo kale isbadar waana arrin culus oo aad maarata dhib badan oo aadan kaalmo u haysan ninka warka huwuusan ascari waa wuxuu yidhi sida ibn xadiid saxiixa ku jirtay rasuulka waan u nimid buu leeyahy aniga iyo laba nin oo qoladayda ka mid a markaasaa labada nin nin kastoo kamida wuxuu yidhi amirna yani noodhi iga noodhi meel lagu wada cawd wax noocaas oo kale markaasuu wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalama inaa laa nuwalli amranaa haada man sa'alahu aw xarafa calayh arrinkeenan anagu uma diidno qof ama weydiistay ama ku dadaalay dadaalkii marka waa ujeedaaho waxaa soo gelaya in maaragtay kaalidada la isticmaalo masalan dimuqraadiyada iyo wax noocaas oo kale doorashada lagu dadaalo iyo wax lamid ah ama qofku inuu isbedel habeeyo oo uu husdiisa qaato siduu xugun ku gaari lahaa intan xirsiga kamid tahay inkastoo yani dembigeedu weyn oo xirsiga uu dhici karo isagon qofku labadaas uusan samaynin waxaan qalbigiisa ka buuxa darteed iyo maaragtay nimankan ku su-aashiis u weydiinahay wax noocaas kale dadkan uu kaalmaysanaayo wiilada kale maarata markaa ugu taga ama hallay doortay wax noocaas kale ah xirsiga kamid ah waa wax isku muuqda marka dadka noocaasoo kale ahalba uma aha in wax loo dhiyo kale loo dhiyo sababtoo ah dad ammaanada ku dawaalaya ma ahan mana noqonayaan xadiidkaas riwaayaadkiisa qaarkood ina akhwanakum cindii sida maarata musnad imaam axmed ku jirta ina akhwanakum cindii man yaqlubu waxa yani idinkuu khiyaano badan idinka midka arrinka weydiisanayo madaxtimaha loo dhiiba waa arrin marka aada u culus maysan najin arrinka noocaas oo kale aan ku dadaalno dalabulcilmiga ilaahay dartiis aan cilmiga u baranno ilaahay dartiis aan u faafino aan cibaadada aan ku dadaalno gaar ahaan waktiga fitnada lagu jiro rasuulka sal l sl waxaa ka ansaxday inuu yidhi cibaadatun fi lharbi ka hijratin ilaya qofku inuu cibaadada ku dadaalo iyo daacaadka waxay la mid tahay buu leeyay rasuulka sala allahu alayh wasalama hijro aniga laysuu hijrooda waktiga rasuulka sal l slam in loo hijrooda ay waajibka ahayd madiinadeedu hijradahijiraa kale lamid tahay cibaadada lagu dadaala sababtoo dadka cibaadada waa ka mashquulsan yihin dadka ma jeegtaa meel kale u jeedaan adug marka waa nimeyso cilmiga dalabkiisa aada raadinayso ahalkiisa aad ka baranayso waa cibaado dadka aada barayso cilmiga waa cibaado qur-aankan aad akhrisanayso waa cibaado salaada maaragtay nawaafisha iyo midda faraa'idaas ku dadaalayso waa cibaado zakada aada la baxayso waa cibaado sadaqaadka aada la baxayso waa cibaado cibaadaas aada u fara badan yihiin dikriga alla aad kusaysid waa cibaado oo aan xisaabta lahayn oo si sahlan oo carabka ku korin laakiin miisaanka ku culus oo waxyaalaha in la cunimiyo si loo baahan yahay sababta dadku waa qaasiminaysa iyo addugu waa mashquulinaysa marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay muslimiinta ahaa inay ku dadaalaan walaaltinimada weligan ariyaan alla wuxuu leeya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xaraja alla qabsada islaamku ku wada dhega kitaabka alla ku wada dhega yaan qaartiin qaar kitaabka kamida ka tegin yaan qaartiin qaar sunnada kamida ka tegin yaan qaartiin qaar ijmaaca wax ijmaaca kamida ka tegin sababtoo diintii wax kamida qofku hadduu ka tago wuxuu awood u leeyahay qofku hadduu ka tago macnaheedu waa maxay meesha khilaafkaas yimaado ummadda istaalay isa socotay iyo barkayaaya marka diinka in la wada dhaqmo waa waajib ah waa in qaarteen aanay soo darrisinin bidca aanay soo darrisinin waa inaan dadka lagu jarin waxaan alla ku jarinin sida hadda aan maqlayno dadka qaarkood inay leeyihiin maaragtay cahd ila dal iyo ballan ila dal wix aan ku faro samayn waxweydiinin wuxuuna rabaa inuu hadda yidhaahdo hubka qaado oo maaragtay musuu sheegin salafku marka waxay dhihi jireen qofkii ku yidhaa xaya cala salaa ajib qofka salaad kuugu yeera salaad iska ajib salaada la duko وإذا قال لك حي على قتل أخيك المسلم فقل لا أجيبك دوك يرى قال يا أخي أنت أنت أجيب هدي ولي إلا يكون وجهي قف ما رأيك ما رأيك جد أول وأن ما رأيك الشيطان سحن أهين إذا جئت سأطيعه وغسير عندها الله وأنا كل يقدم بيع وعن كفر السمي إذا كأطيع الله كما فرق مرحبا أنا كيف أنت معاصر xataa ninka madaxda ah haddii gardaro ku yeera qof muslima weligiis inuu gardaro u dilaayo saale diladiis yihaayo ma jirtaad yaado oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay salam laa taacata fii macsiyati alkhaaliq laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa ku kalleelimaysa madaxweyne ha noqdo aanu sadan oo muslimka ha xakumi muslimka gaala ha xakuma hadduu rabo hadduu is yihaayo tacaala macsiyaan sameyn ka yeeli maysa way kuu bannaan waa ku naar mudane maxaad malaya marka ninaan sultaan lahayn ama maaragtay hadda xugun raadina walaalayaalo wax laga digsanaayo arrinta noocaas oo kale axzaabku waxay jidaysteen waaye beeca dadka in laga qaado ama cahdi laga qaado qofka indhaha xiro la yidhaahdo caqligaada meel soo dhig la yidhaahdo anaa maaragtay wax walba kuu ah aakhiro wax ukuu tarima qofkaas qofka jaahilka aada raacday ee maarata adduunka muslimka ku banaysatay marka qofkii la dilay oo intuu madaxiisii la gooyey soo qabto uu yiraa yaa rabbi sal haadaa lima qasadan kan weydi wuxuu ii dilay arrinaa ku baxsanaysa maa arrinaa ku baxsanaysa maa oo ma dhihi karti ninkii tandiimka madaxda ka ahaa ama ururka xukumaayey ama ninkii meel socda maalin inta maaragtay qabtay oo yiri halkaas kaale ila aad aan maaragtay wax ku bara ama tarbiye ku bara wax noocaasoo kale iyo ama muxuu yidhaha tababara yidhaahda markaas haddii arrintiisa xisaabta in la gaarto ilaahay taas jawaabtoo noqon wixii lagu badbaabi lahay taas maa marka walaalayaal qofka muslimka hal nafuu leeyahay naftiisaas inuu qiimeeyo qadariyaa loo baahan meesha dhibigaa inuu ka fiirsaa loo baahan marka waa arrin aada u khatar badan macsida caadiga ahayd aan la ogolay diinku waa macaasida waaweyn buu ka mid yahay oo lagu halaagsana oo saacaadka iyo dhan isku fiirsanaysa uu ka mid yahay waana wax ugu horeeyo dadka loogu maaragtay dhexdooda loogu kala xusmi doono awalu maa yuqdaa bayna annaas waa addimaa sida rasuulku yihi sala allahu alay wasalam arrin marka sahlan maaha arrin ayaar ayaar gashan maaha haddii marka arrimuhu maarata ay masalan shubha kaa galaan alla bari laakiin waxaan la hubin oo calaamadahu aan la hubin oo waajib kuma hid ixtiyaar oo dadka ahlicilmiga qaarkood ay kuu sheegeen tiran waxan ka joog waxaan waa lagu naar mutaa ayku yidhaahdeen haddaad ku dhaqaaqdo ixtiyaaq ma aadan samayn dhinac nabadgelyona kuma aada dadaalin mu'aakhadaad markaa wixii marka uu shaki ku jiro ka joog ilaahay u cad oo dadka muslimiinta ah maaragtay dhiigooda ha fuudaysan marka xadarada waxaa lagu magacaabay wasaaya caam ma inay tahay laakiin waxaan isticmaalaa ee aada maaragtay xoogaa muhim u ah oo waktigeedina la jooga walaalaha ah ku baraaruj wadakir faina dikraa tanfacu lmuminiin saa alla uu leeyahay markamid intana kusoo kooba wabillahi tawfiiq